xildhibaan kala jiraan waana meel aad iyo aad hadda ku degsan ay ku jiraan cibaadadii bisha ramadaan wax dhiba oo ka jiraana ma jiraan degmadan walaweyn awalba ciidamo misan ma joogin ciidamada dawladdaa joogay welina waa joogaan iyagaana maxaan ku irahdaa hawshooda ka wata wax dhiba oo ka jiraana ma jiraan oo hadda amisom mada joogin ayaad leedahay maya degmada walaweyn amisom ma joogin magaran laakiin ma dhab baa in deegaanada ku hareereysnaa degmada ay isaga baxeen amisom maya maya maya ciidamada jooga aagaan oo bulshada dhexaad ee dalka soomaaliyeed meel ay ka baxday haba yaraateena ma jirto weli hawsheedii way wadataa ee sidoo kale waxaan maqaalo nagu ah in al-shabaab oo muddo ay gacanta ay ku hayeen degmada wallaweyn muddona ay gacanta ku hayeen maya ma jiraan wax al-shabaab oo weerar kusoo qaaday degmada laakiin waxaa weerar kusoo qaaday niman maaragtay al qalbiga ka jecel nimanka nabadiidka oo hadal uun maxaan ku yidhahdaa dadka ku wareeriya oo barbagaan fidiya ayaa weerar kusoo qaaday afka ah waxaasna wax ka jiraa ma jiraan wax nin oo tabar waayey oo afka uun dadkii raba inuu uu ku bajiyo waayo oo ku dhibaateeya afka bal maxaad ula jeedaa weerarka afka ah bal noo sharax weerarka afka waxaan ula jeedaa shaksiyaad meeshaan maxaan ku yidhahdaa jecel nabadiidka jecel oo diidan dowladnimada oo diidan ciidamada qaranka soomaaliyeed ayaa jiro oo meelaha ku dhulkuuta dadkana aan maxaan ku yidhahdaa hortooda la imaanin laakiin meelaha shacabka oo ka buufiyo yidhaahda waxbaa soo socda waxbaa imaanaya wax noocaasa ku sameeyaa jira dadkaas oo usii gogol xaara kooxdan oo oo afka uga haray dagaalka oon tabar kale lahayn hadda ciidamada dawladda halkee bay ka joogaan noo sheeg halkay ka joogaan degmada hadda aan kula hadlaayo waxaan dhex taaganahay saldhigga iyo degmada degmada dhexdeeda iyo magaalada ciidamada dawladdaana dhex jooga magaalada walaweyn wax ka jira iyo wax oo hadda dhibaataa oo taaganna ma jiraan maamulka halkuu ku sugan yahay maamulkii degmada way isaga baxeen degmadan waxayna ka tageen muddo hadda laga joogo dhowr labaatameeyo ayay ka tageen iyaga oo maxaanku yidhaahdaa wasaaradii arrimaha gudaha dowladda federaalka aheedna ka waayeen kalsooni kadib markii ay shaqadooda gudan waayeen maxaanku yidhaahdaa dowladan maamul goboleedka ee koonfur galbeedna ka waaye kalsooni ayay isaga baxeen waxayna ka mid yihiin shaksiyaadka wararka beenta meelaha wada oo magaalada xamar ku sugan oo waxa beentaa sheega